degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey mashruuc adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah kaasi oo soconaya muddo bil ah waxaana degmada baardheer ka taabageliyay hay-adda fatxi gargaar mashruucan caafimaad ayaa muddadii bisha ahayd ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad ka badan ilaa oo u badan qoysas danyar ah kuwaasi oo u badan haween iyo carruur oo qaarkood muddo sanado ah la noolaa cudurro iyo xanuunno kala duwan waxaana howshaasi fuliyey dhakhaatiir iyo kalkaalayaal caafimaad oo qaarkood ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo garbaharey bukaanada faraha badan ayaa ka kala yimid gudaha degmada baardheere iyo deegaano hoostaga magaalada iyo weliba kuwo kale oo ka kala yimid degmooyin ay ka mid yihiin ceelwaaq bu'aale saakow kismaayo diinsoor buurdhubo iyo weliba dhulka miyiga ay ku taysan gobolka maxamed cabdi caafi waa aas-aasaha mashruuca fatxi gargaar waxaanu la yeelanay waraysi dheer oo dhinacyo bada taabanaya ee ku aadan ujeeddada ay ka lahaayeen mashruucan caafimaad ee ay ka fuliyeen degmada baadhere guud ahaan dadka ka faa'iidaystay mashruucan isagoona tilmaamay weli in ay jirto baahi caafimaad oo aad u ballaaran aad baad u mahadsan tahay wariye saalixi dadka tiradooda adugu waxay ku dhoweyd oo qof waxaan u malaynaa inay qof markii aan tirada xirnay walow ay jireen dad dib xitaa looga adeegay dadka waxay isugu jireen dadyow gobolada by jubbada dhexe iyo jubbada hooseba ka yimid waxayna u badnaayeen inta badan magaalada baardheer iyo nawaaxigeeda waxay ahaayeen dadkii ugu mudnaa oo u baahnaa oo reer tabareedka ahay oo aanan awoodi karin inay tigidhada iska bixiyaan oy gaaraan meelaha dhakhaatiirta waaweyn leh oo ay uga baahan yihiin ama kombyuutarra laga saaro ama raajooyin ama qalliimo ay ka maraan ama ay helaan dhakhaatiir professional oo carruur hadday ahaan lahayd dhakhtar guud iyo mid dumarba ku habboon in adeegooda uu u fuliyo waa tahay maxamed caafi dhakhaatiir badan ayaad ka keenteen magaalada muqdisho qalab badanna waad keenteen dad fara badanna waad daaweyseen maxaa idinkaga muuqanaya dadkaasi faraha badan iyo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan inta badan maxaa u badnaa wallahi horta marka laga reebo dee in aan dadkeenna iyo ummadeenna aan caawino ilaahay dartiisna aan u caawino oon rabno maaragtay in ajar iyo xasanaad ilaahay uu naga siiyo subxaana wa tacaala waxa ugu weyn oo arrintan aan u samaynayna waxay ahayd magaalada baardheere soddonka sano oo lasoo dhaafay waxaan u malaynayaa mar ay m s f joogi jirtay isbitaalkan baa xoogaa yaroo daryeel ah ka jiri jiray wixii ka dambeeyey magaalada waxay iska noqotay magaalo si u kala daadsan oo aad uga liidata xagga caafimaadka waxaa jirtay marka in aan bal horta kow dadka mudan oo aadka u nugul aan caawino labo in bulshada aan baraarujinno oo maaragtay aan baltusinno adeega ka maqan inta uu leegyahay ibaaxadiisa iyo in maxaan ku iraahdaye sidoo kale maamulka iyo ama heer gobol iyo heer degmo magaaladani meesha ay taallo iyo sida ay tahay in lagu baraarugo oo la ogaado ujeedka ugu weynaa bay ahayd aan arrintan u samaynay haddana waxaa jira dadaallo ballaaran oo la rabo in magaalada looga shaqaysiiyo xarumaheeda caafimaad si loo keeno dhakhaatiir ku habboon oo dadka maxaan ku irahdaa ka haqabtiri kara baahida caafimaad ay qabaan waa gartay howshan adeega caafimaadka ee laga fuliya magaalada baadhir muddada ka badan ilaa bisha waa howl ballaaran adigu markaa maxamed caafahan yaa kaa gacan siiyey
saaxiibadayda qurbajoog u badan inta badan inkastoo dadka gudaha joogo dad xoogooda ku tabarucay ay jiraan oo halwadeenno ah oo hawsha lafdhabar u ahaa sida dr aadan goomey dhakhaatiirta hawsha fulinaysa ee kale dr cabdirasaaq ay ka mid ahayeen ilyaas iyo maxaan ku irahda gabadha xafso dr maxamed siyaad iyo siidow cabdideeq oo isaguna howlwadeen ahaa oo hawsha maaragtay budhiga u ahayo dhakhaatiirta la yimid marka waxaa weyaan way jireen gacmo gudaha ah oo aad noo caawinaya laakiin xagga kharashaadka markaay timaado boqolkiiba boqol qurbajoog waxaan ka soo qaaday iyo wax aniga jeebkii aan ka bixiyay bay ahaayeen
hadda markaa fiirisid magaalada baardheer xaaladda ay ku sugan tahay badanaa baardheer waxay u baahantay adeeg caafimaad in laga taabageliyo qorshaha makuu jirtaa inaad mar labaad maadaama barnaamijka wejigi koowaad uu soo xirmay inaad mar labaad dib u furtaan ujeedka weyn oon raadinayna waxay tahay magaaladan waa laba dhinac oo sababo amni dartood haddii qoraxda ay dhacdo aanan inta badan laysu gudbi karin duruufaha caafimaadna maaha kuwa saacda iyo waqti sugi kara qofka anytime bay wixii rabo ku dhici karaan hadda waxaan ka fakaraynaa oo aan raadinaynay xarun caafimaad oo dhammaystiran sidii loogu dhisi lahaa dhinaca galbeed ee magaalada haddii ilaah idmo taasaa waxay tahay maxaan ku irahdaa yoolkeenna koobaad hadda aan higsanayna insha allah haddii ilah irahdo ugu dambeyn adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka reer baardheer iyo tuulooyinka ku nool oo u baahan adeega caafimaadka oo kale maxaad ugu baaqi lahayd wallahi waxaan ugu baaqi lahaa horta dadku ma dhowa ma dhowo dadku hadday ahaan lahayn kuwa magaalada jooga kuwa maarata miyiga degan iyo tuulooyinka ma dhowo dadka laakiin waxaan dadka u sheegi lahaa wax walba ay u baahan yihiin furqooda ayay ku jiraan dadku haddii ay contribution sameeyaan haddii ay gudiyo sameeyaan madax bannaan oo maaragtay lagu kalsoon yahay wariyaashu haddii ay wacyigelin ku filan ay sameeyaan maamulka haddii doorkiisa uu qaato culummadu hadday doorkeeda qaadato haweenka hadday doorkooda qaataan waxaan aaminsanahay wax badan in la qaban karo tusaale dadkii aan u adeegnay kun sagaal boqol tiro ka badan waxay ahaayeen dumar bay ahaayeen afar boqol soddon iyo kow carruur bay ahaayeen ragga boqol laba boqol iyo sagaashan bay ahaayeen noo yimid marka waxaad garanaysaa bulshada meesha ugu tirada badneed oo dumarkii carruurta ahayd inay yihiin dadka ugu dhiban uguna nugulo u baahan maanta inay caafimaad helaan marka wax runtii sida aan carruurta iyo waalidiinta iyo hooyooyinka aan uga taxadarayn iyo xaasaska waa in aan ku darsanno timetableka annagoo wada jirna sidii ay u heli lahaayeen badbaado caafimaad axmed cumar saalixi raadiyo markabley baar dheere